runtii dagaalka lafaanood waa dagaal aan ummadda soomaaliyeed oo dhan ayna ku faraxsaneen waaye waa dagaal oo hade maaragtaaye aada ummadda uga naxsan tahay welwelkiisana le dadka ku dhimana oo soomaaliyeed iyo dhibaatada ka dhacaysane aan qof ku farxi karo soomaaliya uusan jirin marka waxaan u arkaa aniga aragtidayda waa dagaal nasiib darro ah
dagaalkan muddo badan oo socdaa ilaa haddana mana muuqato wax xal ah oo la gaarayo dhinacyadu weli waa ay dagaalamayaan xalka keliya ee lagu joojin karo dagaalka muxuu noqon karayaa baad isleedahay
wallaahi horta waxa fiicnayd soomaalidu soddon sano dhibaatadan ku jirtaaye inay hadee moog tahay waxa ay ku cibri qaadato inaanan la kala adkaanaynin in maaragtay waxaana oon qof inaad dishaa wayna macno keenaynin in waxaas oo dhan iyo baraqaha barakac in maaragtay intaas inaan lagu qancinay tahay in la fahmahaa keyr badneed laakiin ma dhicin marka waxaan leeyahay halka keliya oo lagu joojin karaa waxaweeye ummaddu inay kacdo oo culimmadu ay hor kacdo dagaalkaas si kastaba ha ahaatee la dhexgalo oo dagaalka qabiiliga ah ee aadka u qaab daran iyo xilliga maanta aan maraynaho inayna dadka soomaaliyeed wax u qalma uusan ahayn culimmada iyo siyaasiyiinta iyo waxgaradka iyo haweenka iyo kullina ay ka hor tagaan aniga saydaas aan dhihi lahaa keliya in baaq loo jeediyo dhinacyada dagaalamaya maxay soo kordhin karta u faa'iidaha baad isleedahay
wallaahi runtii dadkaasu haddii baaq loo jeediyo iyo dagaalkaasu wuxuu ku dhammaanaya waa on isnaac waxaana nasiib darra ah en maaragtay muuse bixi wuxuu soomaaliya ama dadka reer waqooyi dhahayeen soomaaliya waxaan uga go-aynaa maaragtay waa nala dulmiyey marka inuu yidhaaho ama aayaheena naloo diiday marka dad soomaaliyahoo gobol degan oo aayahooda ka tashanaha in haddana la yidhaahdo ma tasho kartiin hade waa dulum dulum ku gud waayo dulumna meesha u dambaynaysa waa garan karnaa soomaaliya waa run duluma ka dhacay maaragtay dhibaata ka dhacday burbura ka dhacay dictatorshipkii dhibaata uga dhex tegay dadkii waa isku diray waa kala qoqobay dal degan oo maaragtay doorasho qofii ee laysku dhiibaayo u yimid wuxuu keenay inaan maanta lays aaminino qoys wal oo isla degan ay kala guuraan eer hadda laguba dhow yahay odaga labadiisa baxood inayka ay isdiidaan lagu dhow yahay marka aniga nasiib daradaas waxay tahay ummadda soomaaliyeed in si dhaba oo waxay dhihi jireen dhab u heshiisiin si dhaba in loo wada hadlo la yidhaahdo warnimayaho waxaan ku heshiino wax kale kuma heshiin karne sharcigaan ku heshiin karnaa iskuwa noolane sharciga sharcigaan iskuwa noolaa lahayn aan dejisano marka aniga sidaas ay ila tahay soomaaliyuna kale ma maaranto mana kala go-eyso marka dhibaatadaas marka in soomaaliya o dhan intay u kacdo hor ay hor istaagtana aada ay u fiicnaan lahayd aniga taladeydana saasaan kusoo jeedi lahaa mudane waa ayo kali taliska ah ka hadlayso ee xaaladda soomaaliya ee ka daray
waa keligitaliska rejiimkii maxamed siyaad barre ee dhibaatadan maaragtay gaarsiiyey waddan lays dooranayo oo maaragtay oo u yimid baarlamaan lasoo doortay iyo dawlad lasoo doortay iyo uu afgembiyey wuxuu uga tegey maaragtay inaan qof qof aamini kara jirin qofkii la rabana la dili karo oo rabitaankaaga qofkii diidan in la dila ay tahay meesha uu ku dambeeyana waa ognahay marka waxa fiican dadku inuu ku cibri qaato war dictatorshipkii dadka gumaaday ee dhibaatadaas geystay xaguu ku dambeeyey ma filaynin ninkasto ninka soomaaliyahoo dambe inuu isku dhejinayo xukun ama uu dad iska dilayo uu ku cibri qaado waayo dhibaatadaas meeshii ku dambeysay